tababarkan uu ahaa kole ka baradaya nidaamka maareynta xantada dugsiyada iyo weyba magaalada burcalanka gobada ayahaana kumid ah maamulayaalkii oo guddiga walbarashada gobolka togdheer walibana isku kaaladay wasaarada walbarashada somalilan iyo ahaana kumid ah hay-ado ka howlgalow deegaanada somalilan wayba daafarka tababarka gobroog uu hayay wasiirka wasaarada madaxda hay-ada baaxda walbarashada degmada mas-uuliin iyo qaybo kumid ee odayaalka dhaqanka ee deegaanka inkoreen isku duwaa wasaaradda waxbarashada somalilan ee gobolka togdheer iyo kuu hadalay ujeedka tababarkii muhiimadda la kuleeyey kharshayaadka dugsiga iyo sida loo uruuriyo kharshayaadkuna ama dhaqaaluhuna guud ahaan waa laba dariiqun waxaa kale detailska ah marka laga tago waa dariiqu kugu soo galay iyo dariiqu kaaga baxay haddaad xisaabta aqoonin iyo haddaad dhigato iyo haddaanaad dhiganba xisaab kasta dariiqna way kugu soo gelaysaa dariiqna way kaaga baxaysaa ama dowlad ha kaa soo gasho ama shacab ha kaa soo gasho ama dugsiga ha ka soo gasho iskuulkaa labadaa dariiq ee midna ay ku soo gelayso midna ay kaga baxayso baa la doonayaa si waadaxa oo miiskaasoo caddaana in raadadka ay ka tagayso ay caddaan noqdaan raadadka ay kugu soo gashayna waa inay caddaan noqdaan raadadka ay ka markay kaa baxdayna raad cad waa inay ka tagtaa waa intaas mas-uuliyadda lagaa doonaya waxa wey labadaa raadun inaad ilaaliso tay kugu soo gashayna inay raad cad kaga tagtaa yaa halkay kaa soo gashay sidee bay kugu soo gashay markay kaa baxaysana inay raad cad kaaga tagtaa maxaad ku bixisay kharshiyaadkaad ku bixisay iyo waxyaaba raadad cad oo ha dhowto ile mar walba lagulama joogo oo laguma ag fadhiya marka lagu yimaado ee la jeegaraynayo waa in labadaasuba raadadkooda ay caddaan yihiin taas baa muhiimadda ugu weyna taa wey ta la doonaya inuu iskuul weliba uu lahaado marka intiina baa nasiib u heshay runtii waxaan rajaynayaa inaa wax badan ka faa'iidi doontaan aqoon badan ka faa'iidi doontaan iskuullada ah ka timaadeenna ay u noqon doonto maxaanku idhaahdaye aqoon iyo khibrad iyo waayagnimo u fudaydisa in si daah furan si daah furan kharshiyaadkiisu dhaqdhaqaaqa ay sameeyaan ay noqdaan kharshiyaad daah furan oo ka taga raadad runtii daah furan oo cad ka taga inay noqdaan weye muhiimaddu dhanka kalahaana kumid ee xubnooga iyo shalduwan ayaa ku qayb galay daafarka tababarka iyo dhanshawayba ku hadaleena muhiimadda yeelata baradowka nidaamka maaraynta xantiyada dugsiyada tacaala kulley ujeeddada aynu iskugu nimi tababarkan socon doona maanta iyo berita waxaa weeye in maamulayaasha dugsiyada iyo guddiyada waxbarashada ee heer dugsi la baro nidaamka habmaamulka dhaqaalaha dugsiga iyo diyaarinta qorshaha horumarinta dugsiga taasoo inaga caawin doonta inaynu si hufan oo wanaagsan u maamulno dhaqaalaha dugsiyada soo gala waxaa kaloo aynu ku baran doonnaa muddada labada cisho oo ujeeddada guud ku jira in habraaca lagu maamulayo dhaqaalahaas ee ay diyaarisay wasaaradda waxbarashadu ee la yidhaahdo school capitation grant guardline aynu ku baranno insha allahu tacaala barka halkan aynu ka qorshaynay labada maalmood ee soo socda maanta iyo berri oo ayba furkiisa maanta aan samaynana haddii ilaahay yidhaahdo ujeeddada ugu weyn ee lagu qabanayaa waxa weeye in nidaamka maamulka dhaqaalaha dugsiga wax ka mida laga xuso iyadoo laga soo bilaabayo qorshaynta helidda dakhliga dugsiga dhaqaalo dugsi xaggee laga helaa wasaaradda waxbarashada dowladaha hoose qaybaha bulshada hay-adaha madaxa bannaan ururada maxalliga ah waxalla waxaynu dhaqaale ka heli karanno wasaaradda walbarashada somalilan iyo wada dadaalo laka hormariyo baradoow ka tayaynta nidaamka mareynta xantiyada dugsiyada ee deegaanada somalilan